kiisaska firfircoon oo covid nineteen koonfurta dakora ayaa si aada u hogo hoos ugu dhacday usbuucyin maadaama shan dhimasho oo dheeryaha laga daray arbacadii wadar ahaan sanadkii labaatanki toban iyo sideedkii tan iyo bilowgii cudurka faafa waxaa jiray soddon iyo lix kiis oo dheerid ah waxda iowa caafimaadka dadweyne ayaa soo warisay laba dhimasho kale iyo laba boqol iyo lixdan tijaabooyin cusub oo toogan oo laga helay gobolka oo dhan iyo laba ka tirsan gobolka wadbace dhanka kale heerka hal toddobaad ee iowa ayaa hoos ugu dhacay boqolkiiba laba hoggaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka iowa ayaa sheegtay inuu ku tegi doonaa jagaba kadib saddex kalfadhi oo sharci dejiin ah representative tod richard oo ka tirsan charles city ayaa sheegay inuu kuina go-aansaday inuu dhinac ugu baxo wada hal uu la yeesho qoysaska kadib aqalkii dimuqradi ayaa dooran doonaa hogaamiyada soo socota juun toban iyo afarteeda xisbiga dimuqradiga ayaa ku hongoobiyay doorashadeeda novembar labaatankii labaatanka markii ay lumiyeen lix kursi oo ka dhacday afartan iyo todoba kursi halka ay ka ahayd afartan iyo hal dimuqraadiyiintu waxay raajineen inay aqalbadiyaan ka heleen qolka laakiin ka tabadalabka maxay arkaan jamhuuriyada inay badeen aqalba digdan soontan iyo lix kursi laba waarashood ee hal hilibka laga karsada oo ka taal iowa oo ka baxsan zealand waxay arkeen isbitaallo la joojiyay in iyo joojinta wax soo saarkay toddobaadka kadib markii ay weeraraan cyber attack ee saaraha hilibka adduunka ugu weyn hoogaha beeraha ay wuxuu u sheegtay radio iowa inuu ku walacsan yahay carqaliinta taas oo dhaawacay karta warshadaha oo ay ku jiraan soo sarayaasha xoolaha maxaliga ah aqalka caad ayaa sheegtay in wararka fuurshadaha madax furashaha ay badan tahay inuu ku yimid curur dhambiile ah fadhiisku yahay ruushka